أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahay oo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafureebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a siddeed iyo toban sano kadib maraykanka oo si rasmiya u shaaciyey inuu soo gebagabaynayo duulaankii uu ku joogay soomaaliya iyo taageeradii uu siin jiray kufaarta afrikaanta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada ashahaadala dirarka ah oo uu ugu baaqay in ay isdifaacaan bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo maanta si kulul uga hor yimid doorasho ku-sheeggii uu xasan gurguurta ku qabsaday magaaladaasi xilli dad aad u tira yar oo shaqaalaha dowladda riddada u badan ay maanta isku soo baxeen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad boqol iyo konton ruux oo dhimasho iyo dhaawaca ku noqday dagaallo khasaare ba'an geystay oo ka dhacay qaybo ka mida galbeedka dalka itoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa xaflad malaaq cusub ay ku dooranaysay beesha jilible oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaas ka qaybgalay ayaad caawa dhegaysan doontaan dowladda dabadhilifka ah ee masar oo qorshayaal ka dhan ah itoobiya ka wada dalalka elitariya iyo jabuuti barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee nagu soo kordha ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan siddeed iyo toban sano kadib maraykanka ayaa si rasmiya u shaaciyey inuu soo gebagabeynayo duulaankii uu ku joogay soomaaliya iyo taageeradii uu siin jiraba kufaarta afrikaanta kooxda riddada iyo maamul goboleedyada isagoo riddada iyo maamul goboleedyadana ugu baaqay in ay isku diyaariyaan inay isdifaacaan haddaba qodobkaasi waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow oo si gaar ah isha ugu hayay bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka cabduha bukhaari siddeed iyo toban sano kadib dowladda maraykanka waxa ay shaacisay in ay soo gebagabaynayso duulaankii ay ku joogtay soomaaliya iyo taageeradii ay siin jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta ah kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ee ka jira dalka waxaana dhowaan shir ay yeesheen golaha gaalada qaramada midoobey kana dhacay xarunta golahaasi ee new york looga hadlay xaaladda iyo masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee soomaaliya xafiiska qaramada midoobey ee ka furan xerada xalane xaaladda walaacsan ee ka jirta arrimaha soomaaliya iyo kuwa kale oo ku wajahan siyaasadda guud ee soomaaliya ee waxaana si guud arrimahaas ee loogu lafa guray fadhigaasi ay yeesheen gaalada waxaa la dhegaystay warqad ka soo baxday dowladda silibiyadda ah ee maraykanka waxaana akhriyey ninka golaha qaramada midoobey u fadhiya maraykanka wuxuuna meesha ka jeediyey go-aanka maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya ugu horreyn waxa uu soo hadal qaaday khasaaraha ciidamada kufaarta afrikaanta ah siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ku gaaray soomaaliya jihaadka ee lagula jira gaalada islamarkaana ay wadaan mujaahidiinta waxaana qoraalkii halkaas uu ka akhriyey ninka qaramada midoobey u fadhiya maraykanka uu sheegay in inka badan siddeed kun oo askari oo ka tirsan ciidamada midooda afrika ay ku dhinteen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen intii ay howlgallada ka wadeen gudaha dalka soomaaliya siddeed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay taas oo ka dhigan marka loo qeybiyo in maalin kasta gudaha dalka soomaaliya uu ku dhimanayay askari ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta ah sidoo kale intii uu akhrinayey qoraalka ka soo baxay maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya iyo sida uu maraykanka ugu niyirjabsan yahay muddada siddeed iyo tobankii sano iyo xaaladda hadda ay ku sii biishubanayso masiirka dadaalkiisii diinladirirkaha ee arrimaha soomaaliya waxa ay dowladda maraykanka sidoo kale sheegtay in ay ku bixisay hal dhibic lix bilyan oo doolarka maraykanka taas oo ay ku taageerayeen ciidamada isbahaysatada huwanta ee gaalada afrikaanta ah ee magacyada kala duwan leh muddada siddeed iyo tobanka sano ah ilaa la soo gaaray wakhtigan amaba muddo sanad ka hor oo ciidamada kufaarta afrikaantu ay la ildaran yihiin xaalad dhaqaalalaan ah iyo quus ay ka muujinayaan sii joogitaankooda arrimaha soomaaliya sidoo kale warqadda waxaa lagu sheegay in sidoo kale dowladda maraykanka lacag laba bilyan oo dollar oo ka badan ay si tabarucaad ahaan ah ay ugu fulisay arrimaha howlgalka xafiiska qaramada midoobay ee taageera waxa ay ugu yeereen arrimaha amniga soomaaliya kaasna waxa ay sheegeen in ay ugu baxday lacag aada u fara badan sidoo kale intii lagu guda jiray dhegeysiga warqadda ka soo baxday ee dowladda maraykanka ee ku wajahan arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in muddo dheer oo arrimo dhinac kasta iyo taakuleen ay ku bixinayeen ciidamada kala duwan ee soomaalida ah iyo weliba sidoo kale maamul goboleedyada riddada in lacagihii ugu badnaa ay ku bixisay dowladda maraykanka islamarkaana aysan wax natiijo ah ka helin dowladda maraykanka sidaa darteedna ay ku talisay in waxa ugu badan ee hadda maraykanka horyaalla ay tahay in wixii wakhtigan ka dambeeya ay isku filnaadaan maleeshiyaadka soomaalida ah haddii ay noqon lahaayeen kuwa kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo si cad loo faray in wixii xilligan ka dambeeya ay iyagu isku tashtaan islamarkaana ay ka fikiraan arrimahooda amniga dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale sidii ay u noqon lahaayeen dowlad ka jirta wadankeeda kana talisa taas oo ay ogyihiin gaalada inaysan wakhtigan u diyaarsaneen maleeshiyaadka murtadiinta iyo maamulada kale ee gaalada waxay sidoo kale warqadan halkaas maraykanka uu ka jeediyey uu si weyn ugu niyad jabay in burburka dhaqaale ee maraykanka ka soo gaarayo arrimaha soomaaliya in ay tahay in wax la yska wareysto islamarkaana ay tahay maraykanka xilligii maraykanka uu joojin lahaa taageeradiisa arrimaha ee dalka soomaaliya waxaa sidoo kale warqadda maraykanka lagu sheegay in qaramada midoobay iyo howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee eusom ay iska wareystaan sidii ay ka yeeli lahaayeen xaaladda arrimaha dalka soomaaliya ayna ka gaaraan arrimo cad oo sidoo kalena layska wareysto wakhtiga lagu soo gabagabaynayo howlgalkan ee eusom kaas oo iyagana ay isla qoondeeyeen in muddo dhow lasoo gabagabeeyo si guud inta lagu guda jiro sanadkan arrimahaas iyo arrimo kale oo fara badan ayaa warqadda ku qornaa balse nuxurka ayaa waxa uu yahay in dowladda maraykanka ay gebi ahaanba joojinayso taageeradii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada si cadna loo faray in wixii xilligan ka dambeeya ayaga isku tashtaan taasoo niyadjab iyo walaac aada u xoogan ku sii abuuri karto murtadiinta ku sugan dalka soomaaliya intii uu shirkaas socday sidoo kale golaha gaalada qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in albaabada loo laabo xafiiskii ay ku lahaayeen dalka soomaaliya gaar ahaan xerada xalane wuxuuna warkaas isna ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada new york ee dalka maraykanka xafiiska u n-ka oo hormuud ka ahaa duulaanka saliibiga ah ee muddada dheer ka socda dalka soomaaliya ayuu golahu isku raacay in si dhammaystiran loo soo afjaro kow iyo soddonka oktoobar ee sanadka lana joojiyo dhammaan howlihii qaramada midoobay ay ka waday dalka soomaaliya dhinaca kalena maamulka saliibiga ah ee donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu xilka qaadis ku sameeyey islamarkaana islamarkaana looga yeeray wadanka maraykanka safiirkii dowladdaasi u qaabilsanaa dalka soomaaliya go-aankan oo soo afjaraya howlihii uu safiirka ka hayay ee dalka soomaaliya ayaa qayb ka noqday wareegto saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxday xafiiska maamulka donald trump taas oo xilka loogu qaaday ku dhowaad soddon diblomaasi oo meelo kala duwan u joogay dowladda maraykanka tallaabadan ayaa waxaa lagu sheegay mid ku wajahan siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda marka si guud arrimahaas ayaa ka cusub siyaasadda arrimaha soomaaliya sidoo kale dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in bilaha soo socda ay qaadi doonaan go-aano adag oo ay hoos ugu dhigayaan taageerada kooxda ridada soomaaliya iyo howlgalka ausom islamarkaana si cad loo faray in kooxda ridada soomaaliya ay iyadu isku filnaato tan iyo markii uu soo baxay warkan aad ayaa loo falanqeynayey siyaasiyiin aad u fara badan ayaa ka hadlayey sidoo kale waxaa diraaseynayey hay-ado iyo warbaahino reer galbeed ah waxaana wax laiska weydiinayey isbedelada laga filayo dalka soomaaliya gaar ahaan kooxda ridada soomaaliya iyo halka uu ku dambeyn doono masiirkooda waxaa sidoo kale aad loo hadalhayaa xaaladda kala guurka ah iyo hubantila'aanta ay wajahayso kooxda ridada soomaaliya khilaafaadka ee daakhiliga ah ee hareeyey maamulka muqdisho iyo maamul goboleedyada kale iyo ismariwaaga siyaasadeed ee kooxda ridada haddaba ay dhex muquurinayso iyo in gaaladii isku haysay ay ku daashay islamarkaana ay si cad u sheegeen in ay faraha kala baxayaan arrimaha dalka soomaaliya marka warbaahinada iyo wargeysada waaweyn ee adduunka ayaa arrimahaas aad ugu faalloonaya sidoo kale waxay sheegayaan xaaladda hadda ay wajahayso soomaaliya ee doorashooyinka ah dagaalada ka socda gudaha dalka soomaaliya waxa laga filin karo mujaahidiinta arrimo badan ayaa runtii aad loo falanqeynayaa warbaahinadan waxay hadda si weyn indhaha ugu wadahayaan waxa laga filin karo xaaladda dalka soomaaliya qaarkood waxay leeyihiin waxaa la sugayaa isbedelo ka dhaca ee sanadka cusub ee dalka soomaaliya siday noqon doonto masiirka kooxda ridada soomaaliya ama waxay noqon doontaa xukuumaddii ashraf kaani ee ka jirtay wadanka afghanistan iyo tallaabadii ay daalibaan dalka kula wareegeen marka arrimo badan oo masiiri ah oo siyaasadeed ayay runtii warbaahinada durbaba ugu felcelinayaan warkan ka soo baxay dowladda maraykanka waxaana mar kastaba aad loo sugayey go-aanada uu ka qaadan karo ninka aadka u fudud ee hadda loo dhiibay talada dalka maraykanka iyo waxa ugu aadan arrimaha dalka soomaaliya marka waa tallaabadii ugu horreysay iyo go-aankii ugu horreeyey ee ka soo baxay maraykanka wuxuuna si cad u sheegay in wakhtiyada soo aadan ay soo bixi doonaan go-aano kale oo ku saabsan arrimaha dalka soomaaliya kolley warbaahinada iyo siyaasiyiintaba arrimahan ayay indhaha ku hayaan walaalka waxaa sidoo kale aad isha looga hayaa ciidamada kufaarta afrikaanta oo muddooyinkii lasoo dhaafay aad loogu walaacsanaa xaaladda dhaqaalahooda oo maalmihii lasoo dhaafay mugdisii galaysay iyo go-aankan uu maraykanka ka qaatay marka arrimo fara badan ayaa ku gadaaman xaaladda iyo masiirka ciidamada kufaarta afrikaanta ee mactabudirirka ah sidoo kalena dhaqaale usoo doontay dalka soomaaliya marka arrimahaas ayaa ugu cusub walaalka arrimaha soomaaliya wixii kusoo kordhan insha allah waan la socon doonaa waad mahadsan tahay
يوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maanta si kulul uga hor yimid doorasho ku-sheeg uu xasan gurguurta ku qabsaday magaaladaasi haddaba qodobkaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabah xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ku dhowaad boqol iyo konton qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay galbeedka itoobiya xiisadaha ka haloosan gudaha itoobiya ayaa cirka isku sii shareeray waxaanay wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in hal maalin oo keliya dhegta dhiigga loo daray ugu yaraan afartan iyo toddoba qof islamarkaana in ka badan boqol qof ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay gobolka gambela ilawareedyo ayaa u sheegay wargeyska the standard in ugu yaraan afartan iyo toddoba qof lagu dilay weerar arbacadii shalay ka dhacay degmo ka tirsan gobolkaasi shaqaale caafimaad oo codsaday in aan la magacaabin ayaa wargeyska u sheegay in tiradaasi ay ku salaysan tahay xog horudhac ah lana filayo in khasaaruhu intan ka badan yahay waxaan maqlay in afartan iyo toddoba qof ay dhinteen ayuu yidhi isaga oo xusay in qaar ka mid ah dadkaasi ay dhinteen kadib markii lagu gubay guryihii ay ku jireen dhakhaatiirta m s f ayaa sheegay in ay daweeyeen in ka badan boqol qof isla maalintaasi ku dhaawacmay qulqulatooyinkaasi ilo ay soo xigatay warbaahintu ayaa sheegay in dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan ay awoodi waayeen in ay gaaraan xarumaha caafimaadka sababo amni aawagood iyo waddooyinka oo xiran aawadeed ma jirto waddo ay ku iman karaan gambeela waayo waddooyinku weli waa ay xiran yihiin ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka waxaana qaar ka mid ah dhaawacyada loo qaaday xarunta m s f ay ku leedahay xerada qaxootiga ee kule war-saxaafadeed ay soo saartay m s f ayaa lagu sheegay in rabshadaha gambeela uu xoogoodu dhacay saacadihii hore ee shalay waxaanay ka digtay khasaare hor leh oo ka dhaca deegaanadaasi haween caruur iyo dad naafa ah ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadka waxyeeladu kasoo gaartay rabshadahan waxaa kale oo jiro guryo la gubay iyo dad fara badan oo la barakiciyey waxay sidoo kale ka shanqariyeen in rabshadahani dhiig badan ku daatay ay si joogto ah u socdeen muddo isbuuca waxaa kale oo m s f ay xustay in rabshado xoogan oo dhacay dabayaaqada isbuucii hore ay qaabileen ku dhowaad konton qof oo dhaawac ah kuwaasoo afar iyo toban ka mid ah xaaladoodu ay cusleed isbuucaasi gudihiis waxay m s f sheegtay inay daweysay in ka badan boqol iyo konton qof oo dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen rabshadahan xarkaha goostay maamulka gambeela oo ah ismaamul hoostaga federaalka itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqay bandow soconaya habeenkii oo dhan oo uu kusoo rogay magaalada gambeela iyo deegaanada kale ee xasaraduhu ay ka jiraan sidoo kale dhammaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadka lugeynaya ayaa la mamnuucay laga bilaabo sideedda fiidnimo ilaa lixda subaxnimo waxaa kale oo dadka shacabka ah laga mamnuucay qaadashada hubka xiisadahan oo u dhexeeya labada qowmiyadood ee ugu waaweyn gobolkaasi ayaa sii xoogeystay kadib markii ku dhowaad toban cisho ka hor dhegta dhiigga loo daray taliyaha booliska ee magaalada gambeela waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa masar oo qorshayaal ka dhan ah etoobiya ka wada dalalka eritereya iyo jabuuti kadib burburkii ku yimid wadaxaajoodkii khilaafka biyoxireenka alnahda dowladda masar waxay bilowday qorshe ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladda xabashida etoobiya kuna horumariso dekedaha istaraatiijiga ah ee jabuuti iyo eritrea qorshahan cusub ee masar ayaa ilwareedyo ku sugan qaahira u xaqiijiyeen wargeyska the national oo fadhigiisu yahay imaaraadka waxaanay xogtu tibaaxaysaa inay jiraan heshiisyo qarsoodi ah oo masar ku ballanqaaday in ay ku casriyeynayso dekedda casab ee eritereya iyo dekedda dooraale ee jabuuti waxaa la sheegayaa in masar ay rabto in marka hore ay ballaariso awoodda dekedahaasi islamarkaana ay u samayso meelo ay ku xiran karaan maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale xarumo martigelin karaa ciidamo tababaran labada dekedood waxay ku dhow yihiin marinbiyoodka caalamiga ah ee baabulmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas oo dhanka kalena ah waddo badeed muhiim ah oo isku xiraa dhulka loogu yeero bariga dhexe qaaradaha aasiya yurub iyo bariga afrika etoobiya oo si weyn ugu tiirsan dekedda dowraale gaar ahaan gaadiidka iyo kala wareejinta badeecadaha ayaa muddo dheer waxay kasoo horjeeday dadaallo ay dalalka derisku ku rabaan in ay joogitaan dhuleed ama ciidan ku yeeshaan badda cas ilaha qaar ayaa sheegaya in heshiiska eritereya la dhammaystiray intii lagu jiray booqasho uu qaahira ku tagay madaxweyne siyaas afwerki dabayaaqadii oktoobar halka heshiiska jabuuti si gooni ah ay u wada xaajoodeen saraakiil masaari iyo jabuutiyaan ah waxaa la sheegay in labada heshiisba ay ka kooban yihiin casriyeen lagu sameynayo kaabayaasha si loo suurtageliyo in maraakiibta dagaalka ee masar ay ugu shuban karaan shidaal islamarkaana ay sahay uga heli karaan labada dekedoodba heshiiska masar iyo jabuuti waxaa kaloo ku jira hagaajinta wadooyinka iyo kaabayaasha ku xiran dekeda dooraale oo maraakiibta uu maamulka qaahira ugu talagalay in ay ka howlgalaan ay ka mid yihiin gujisyada kuwa wax burburiya iyo kuwa xamuulka ee qaadaa ciidamada iyo diyaaradaha ilaa hadda heshiisyadu waxay sharciyeeyeen joogitaanka milatariga masar ee labada dal ayuu yidhi qof xog ogaal ah oo la hadlay the national isagoo intaas ku daray in maraakiibta dagaalka masar ay si joogto ah u booqdaan labada dekedood arrintan ayaa timid iyadoo dowladda dabadhilifka ah ee masar ay dhowaan shaacisay in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafka biixreenka alnahda oo bilo ka hor si rasmi ah abiy axmed uu xarigga uga jaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo si kulul uga hor yimid ololaha doorasho ee xasan sheikh dadweynaha ku dhaqan caasimadda ayaa si kulul uga hadlay qorshaha uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha xukuumadda muqdisho ku doonayo in uu mar kale isku doorto doorashooyinkan ayay ku sifeeyeen mugdi iyo musiibo ay xukuumaddaasi kusoo rogtay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxay sheegeen in afartii sano ee uu xasan sheekh maamulayay dalka ay qaatiyan ka taagnaayeen islamarkaana aysan kusii jiri karin xaaladdaasi xubintiina cabdiwahaab caawa waa inaga inta
اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay xaflad ay malaaq cusub ku dooranaysay beesha jilibleh ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee baay gaar ahaan deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo munaasabadan waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ay ka dhacday deegaanka bootis ee hoos yimaada magaalada baydhabo xafladan waxaa lagu doortay malaaqa cusub ee beesha jilibleh ee wilaayada islaamiga ah ee baay xaaji maxamed kaas oo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka isagoo si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub ee beesha jilible الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولا ما يصبرنا اتقوا الله عز وجل على كوفسين والانتراس أولا ورتما يدير دي لان كنا قيبك لدور دي أنت تجيك لك دور دي بوتس أن الروغنو رجل بيدور دين kitaabka ilahi ka dhagan hordhaan ho ka dhagan maasi ka dhagan ho hordhaan gaabayaasi gaabanaanta kuba kitaab ka dhagan muslimiinta oo diriska ah waa dadkada maamula hayto siyaan hikin haada hikinjimaaba macnaa aan reer heblaan ertoy lankadi ilaahay isu ha doorday naqiib ilaahay iskuwaali maylin bahay dadka muslimiin inay walaalayo inay shal dheeray maya dhimadaase ummadda shal tabiiday ummadahaas ka jiid haada walan ertahaas ka jiid haani diriska iyo umuducda hogaamaysan walaalo ka dhig aylinkiin aragnay malaag jilibley aylinkiin aragnay malaag muslimiinta nagoy ilaahay kitaabkii ummadda ka gaami walbarashadka ka gaami jihaadka geli salaada far soonka far sadaqada far taasa malaaga la dardaaramay dadka shicibka may la dardaaramay may dhidaysa manaalkan lana lahaa doorda garashaa la kibiye lama beri bacadisho lankii hadda laka teegayi shalecdii hay dooratay banaanka inshaatan hoolay dhagaday beertee faladay gaalee la jaray dukaankii gadaay adinka doornii erteen binaankii ashaanteen soomaali meeraas halgallan gallatay laba shaan garsaneel ere anoo adduunkay dhagadaw yaa binaanka sheenasaan ka doornay koraa ingaaden lambiri bacadisho maylatiini kansiyo ha loo bedelay ma ogolin lankun ma dhibi war markeeda doordaas ma in dooratay inaan adaleewalka sii waa xaggii kiijaro inaana kooqaado xaggii koomagangne inaana kiinshaanu yaa in dooratay dadka shacabka meesha dardaarmeen muslimiinta inoo malaageela la shaqeeyo humaan liinka garab surno wanaag laka garab surmo haddii humaan isu ka aragtaan ja'irtaan wanaag haddii ka aragtaan garab suruntaan bani aadangatiin hagaasiinku magan hagaa lisinka leeyi taad maysin dardaar dadka shacibkaan dardaarmee malaageela la shaqeeyo malaaga kanagee malaago annaga toy magaal malaag oo reer jiibi annaga toy namalaag muslimiinta liin nagoy muslimiinta nisheenow nagoy dariska walaalka dhig taas meelaan ku baytaan saddexaad dadka muslimiinta caame may dardaaramey wakhaasatan reer muqdisho iyo reer baydhow oo kale may dardaar kismaayo dadka meebi gaal haysato gaala la harbiyo aan kulligeen jihaad galno wakhaas dadka guraan gurigeela burburi waxaan raadinaynaa cadaalad baan doonaynaa war gaali cadaala ku doonay idaacadaha may ka dhehaysa dada boore may kaleen gurigee laga dumiyey agaf baa la geliyey waa la burburiyey waxaan rabnaa cadaalad baan raadinayna ay cadaalad ku raadiyaas ilaahay cadaalad ku raadiye kitaabkiya ku dheerati gaala ka maamulahasan gurgurta oo kale ka maamulahay laakiin gurigaaba dumiyey hantada qaadaha may la tahay waxaan rabnaa hee cadaalad baan rabnaa anagoo ma la dilay masaakiga la dilay bajaajlaa la dilay baanbaa la sameeya la keliyey maxaan raadinaya cadaalad raadinayna cadaalada kitaab ilaa ka jarta dadka reer muqdisho maysin lahaa wakhaasatan saasin lahaa gaalal harbi gaalka hasan guurgur ridid kortaan ridi ilaahay ku obsada jihaadkana gala wallaahi bilaahi ilaahay sii shay beero mal tabaa haddii taabto maynadaas addoon oo etoobiyaan lee nagdaas wadanka wal obsadi gaalid obsati fidhii lanki adagto al-shabaab u dhehka al-shabaab adahaa al-shabaab ku dheera owlaadaha maran dir baydhoon dir dhibba laakii dareero kiidaa laakii gaalaye laakii nage war ummadeey ilaahay ku obsa fidha halkoo jihaadkal galoy jihaadkoola ka jari hor halan galo haddii linka jarna jihaadkal galoy war addoonaman ma qaadaano addoonama qaadaano gaalman addoonsadaa addoon ana ilaahay addoon sheeane war muslimiinta mayn dardaaranay jihaadkal galoy dhamiyaada waqtigeeda ka dheeraday reer muqdisho ka nagay cadaalaan raadinayna caddaan raadinayna kitaabka ilaahay garab surmo haddii kitaab garab shay ku bateen leylan wanaharasaa lasiin dhamaaye anoo sadil jeelin lasiin ku dile gabar sindili jeelin lasiin ku yaa lasiin ku dile lasiin ku fisde cadaalad intaa ku raadiyaas kitaab ayaa ku raadiyay cadaalada kitaab hal garab surmoy kitaabka ilaahay gargaarnan sunna rasuul sal allahu alayh wasalam gargaarnan waqtiga baa gaaban reedintaha goborka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa madasha xafladda ee deegaanka bootis ka hadlay suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jirible بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي أن مهد نغان سدع المذي إيو نقبذي إيو ملاقيذي إيو دتكي ميلونكو هذلي إلهي إنك مهد نغان سسوك لا إلهي إنك مهد نغان مهدو meelka egdi meelku bilaawadaasa toon aan lahayna ilaahaynu isku leey subxaana wa tacaala yaa ilaahay mahadnagaan mahadaas alle kadib ikhwaani mayg mahadnagaane xarakatul shabaal mujaahidiin yaang mahadnagaana anka sarey amiirken abu cubayda xafidahu llahu tacaala iyo maylaraay intii oo ha ku hosayto makaatibtiis yaang mahadnagaan gaar ahaan mayang mahadnagaane walaayadeeni bay inkasaray usuna abu jacfar iyo maylaraay hadan hoosaandijiha maamulkii degmadii baydhabo maylana jazaakumullahu khayr ikhwaani intaas kadib maang mahadnagay dadkan oo duyuufta ah martada ning ah niila roogda meelo fafogna ninku kooyan oo niila roogda martada ning ah biang mahadnagay may balahaa jazaakumullahu khayr ha dhowaada sida nin sharafteen oo ha nin ajiibteen oo ninka kooyteen maylanaas inka mahadnagaan ha dhowaada baaraka allahu fiikum intaas kadib mayba dardaaramey kolley dadkan oo intun walaalo ay la dardaarameen walyo la dardaarameen horta walku badan min dardaaramo kolley walaalka dheegasen haddantu ku hadali haddee walaan ilaahay doore maahin bini aadam ma doorow aw hebel ma doorno kaas ma doorno ka doori male ilaa lanka walaa ilaahay aan doore marka maysin lana jazaakum allahu khayr sabaroy hay dulqaadadoy lankaasna hay aawiyoy garabna hay nagdoy walaalkan may lahaaha hadda suuna ilaahay koley ha ilaaliya wanaagan in horka hadoogna umadung may baa koley in horka hadoone wanaag kitaabka ilaahay yaan horka hadoon ini ummadun way ku rajaana insha allah usanagada lanki qaa'idki oo horka haw ummadun may buasanagadan kitaabka ilaahay siyoon may laara inka kaalmaya mujaahidiin ini nagada doonano dhammaantiyoon waana inshal heri doona saasaa ilaahay ku rajayaan ilaahay haddii ka raadli marka jazakum allahu khayr maylana maylaraay uslankaas walaalow adina sabar ambadan maykalana sabar hortaynolkii la derdaarmi anina sabar bakin derdaarme inada sabart adalan sabarna melnima deeraw marka insha allah umadina maylana dhammaanteen maylana ani taasnika sabarna walaalkana garbagnagana baaraka allahu fiikum intaa sabarkaya ka koobe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubno kala duwan oo madasha caleemasaarka malaaqa cusub ee beesha jilible ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ka soo qayb galay oo iyaguna goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha hariin iyo ugaas cabdi garuun ugaaska beesha galadle الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة بعد السلام إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يا أم هديان إلهي ولا المسلمين أنا وافجي خير كان إتوفيق دان أنا وافجي ومعناها أنا وافجي وقت الجهاد أنا وافجي يا أم هديان بعد الحمد لله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ما هديس بعد شيء ما يبانك ما هديان همام الإسلامي oo heer haraka iyo heer gobol heer degma dhammaan marka insha allahu tacaala dadkii mana ka qiib qaaday arrintan marka lukulahay ha aas aasi shay iyo maal iyo hoog arday kalahay dhammaan may badsan leen insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran asan lena arrin u muhiima runtiya soo bilan wallan baahanyiya soo bilan insha allahu tacaala may basiin ardayda bacdalahay sii mahanagaana saasoo kale may baan mahadnagaanahe ilaahi subxaana watacaala mahadiis baa cadashe beelo oo reer jilible oo manaha naqiibo noqomada marka may buaha muslimiinta kumid ee marka insha allahu tacaala ha saaren mayba sameynay sala jazaakum allahu khayran asan lana ikhwa intaas bacdisho wadabo kooban badir daaran fade insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta onaytay naqiibkan dooradeen in ontay marka insha allahu tacaala warshay weelan ilahi subxaana watacaala wasiinka waajib waali haddii macsi bisiin faraan bombe e ya ini ontay naqiibkan warshay weelan diyaarnatina ini ontay wal isin jeelin i wal isin neebtin wali nagadan wal isin lakoyo hoob humaaba siin farana warji welan diyaaratina allahu akbar allahu akbar walaalka runtii la dooradiisuun marka may balena akhi mayba kaasuusiyeyha runtii mas-uuliyaddaada qaadi waa mas-uuliyad way mas-uul may leedahay mana mas-uuliyadda macnishayba marka may waa lu su-aalo mana waa lu su-aalow marka may qaadahay marka mas-uula nagatay mas-uul maylka jeed marka kili su-aalow fi dunya walaakhira marka adduunyada nololkii la xisaabtame marka qaabkii ontay galdan ad walmaari dalkii kala xisaabtame aakhira nololkii kala xisaabtame marka xisaab adduunya walba ma ee waaba iskula murmu korte siba walan daban daabi korte laakiin ilaahi subxaana watacaala marka mayba waa mas-uuliyadiis runtii waa babacdhi karo arday marka insha allahu tacaala ma ee marka akhi mayba kalena ilaahi subxaana watacaala kiin fuusaay mas-uuliyadiya qaadati mas-uuliyadna waa amaana imaano mayn baahanta gudushi imaano ma herajarmi iridiidahiin dhulna diidi waa isla imaanada hadda la sheegahayo marka nabeen salawatullahi wasalaamu calayhi isu ontay marka saxaabigii oo abu darle ahaa isu ontay lidardaarama may baraya abaadar inaka daciifun wa inaha amaana fa inaha khizyun wa nadaama ilaa man akhada bihaqiha wa adda aladii calayhi calayhi fiiha maa ma arahi amaanada ama mas-uulada imaano waahi fa inaha amaana fa inaha khizyun wa nadaama hatan mas-uulada hatana waa shillaay iyo khizyi idulli baa imanaha dadka may ka aaleen marka may buwa mas-uuliyadda la sheego takriib i tashriifa ka aaleen ma-ah walaalka hadda la doorday oo magaaji haddaan inta ka argaay oo xaaji maxamed nuur cabdulle runtii maya taha shaqaal an shaqeeyo beelo reer jirib umba mee haqiiqadan is waranay kuwa shaqaala ete walkii guuri doona beelon edeega doonta langwin ilan yar inaadan edeeg diyalkiin dooradi dadkan adan shaqeey runtii dadkan marka may may balana jazaakum allahu khayran masiinka deega walaalka jiliblo dhongni beeran falam arday masiinka anfaaw masiinka anfaaw lan kasta hoolaji masiin daaji kor mana shakhsuga way maysiinka deega maysiinka deegay ha ini marka insha allahu tacaala marka doorooyinka siin qobdo ini madaarista arday marka may buha qur'aaniga marka may buha arday dhiso waana furo ini ontay dhalinyarada buraarijiyo marka ilaahi subxaana watacaala wadidis marka may buha dadkan horka antaasa siinka anface akhi marka malkiin doorana inoontay dadkan beeroobi oon falla malkiin dooran majarta lanqonate si horaji indaagsada wankasana mani dhajar hadi jiliblena manijar lang hadi jiliblena lanqonte beertisian falada mana ankasana manijar mayki indooranay ini kitaabki ilaahi subxaana watacaala ni maamul yaki indooranay iyadan wani anfacaas walilki indoorid hooba hakubawaytona hakadaabsurmo adin mooshin koosheeno adin madiidi korta mea ya mooshin koosheeno adin madiidi korta marka ilaahi subxaana watacaala ini ada ka obsata insha allahu taala mas-uuliyadaas ilaahi subxaana watacaala lanka talagal marka maybaniyada an gudate haddii unu dhimana hoob hag buna kusigno jina maseedano ximadu walaalayaalo iskagariskan mey haddii unu dhimana jina seedan antiiba unu kitaab ilaahi subxaana watacaala ban dagaalamaan marka walaalayaal ma inis dardaaramaane ilaahi subxaana watacaala ka obsanaan walaalaha arday muslimiinta may balena meel kasto iyo roogan may wa insha allahu tacaala jihaadka garamagnagnen nafi onay maalka biinen walkelima walana halaayin ilaahi subxaana watacaala oo dhaafa walana suu biinen marka insha allahu taala ilaahay waafaji jilibla ini onatay jini i jaan walba onatay marka jaad aamayo jaliilka ha kor jeedan ini jihaad la galno jina dilka nan aadano jilbow nan aasnano jahiman hoobinan jilibla diyaarinatina allahu akbar allahu akbar wabilaahi towfiiq insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha izaayo ilaahay ha sharafo ilaahay ununada diinka arday qaadaday diintarahay diintin arday may buaha arday ada dafca ilaahay ha noo weelo baniaadanka lan alle wal baniaadan isku weelo koro ma man lisa kaahii koro ilaahay subxaanahu wa tacaala lankii dariiq san la dooni lankaasa wadada san maree lanka kale magaalan haddi jihaadkan ka jartay hadda batay geeka safgaala ka jarta kasaano maqal lahaytay id umuuqadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala may lanaaha wadada ilaahay ha nii sugu una dhanba dhammaanteen ilaahay wadada ha nii sugu wadada lankii ka sugumu adduunye aakhira kaasaa liibaani maybu adduunye walyaraal ku tabe adduunye walyar walaku bahaa meelin ku tabaane zaman abadan abadan ada kanoolaas aakharo aakharan lankii diinkan an ranna may lanaaha arday ada suuna khasaari ilaahay ha nii khasaari manii daro tan kale may lanaaha arday ada muslimiinta dhammaantiyo kii lankii arday ada arday ada reer gobol haado lankii reer degmo haado lankii ulmaa udiin haado arday antaas dhan may lanaa ilaahay hasiin izaa ilaahay hasiin sharafo wanaagan iyo kheerkan haddii meelagna nin tusiine oo arday ada ninka dirqiina may buwaaha meelo hordhaan ka sugnaani ilaahay subxaana wa tacaala waa og ununa dadkiiba arday ada yaal yaryar anhaana dadweyna haddana ogyin horta may lanaaha ilaahay may buwaaha wadada hadduuna hayno ilaahay arday may buwaaha gaaladan ilaahay ha dullaayo ununa ilaahay waddadaas niisuga tan kale walaalkay khayrshii allaha badayaa laan de'eyaru magii de'eyaryaana haddana kolley ummadan og markii fadhaati anta doorilka gobodi may buaha diin badanaana iska sheegi waqtigaas ku dub wal fiiri ilaahay subxaana wa tacaala waxaa meeraari ummadan ani wal annaqdo hor surubo usuna may lanaaha kiila ka kheeri oo may bua ummadantanga diinka ka hegaami ummadana jahliga ku saaray ilaahay subxaana wa tacaala diinshayni arday hegshe in diiday oo arday ada oo taariikhna ka dhaafi ilaahay ha ku weelo ilaahayna hala garab galo wal baniaadanka wal is arrimas wal koy weel is arrima naqadaana wal ilaahay subxaana wa tacaala ha qadirey waxaana sa ardayaa naqade maylana walaalkaano ilaahay waddadaas ka hagaajiyi tan kale maylana umadiigeeka ardaya reer awkaano reer jilible maylanaaha mas-uulka ani la adiico diinkeygana fari diinta kuma dhete mas-uulka ani la adiico diinkeyga kuma dhete ani lankii walaalkeen haay wali ku qaldamo na sii haytaan meydhal meeli wanaaga ah oo isin arday ada kheerka ah in ka kaalmaytaan antaasaa lasiin ku baahan yahi ilaahayna taasaa siin kaga raaliya siin taasaa guulka deeraasaan adduunya aakhiraan taasaa laka liibaane may siin lanaaha walaalkeen an kaalmeeye ummadan geeka may laka helaagsamo haya oo reebo magi ana ummadoo kale hataa maxaa tirida idan ninku roonturunta migi siin sheego ummadoo reebankan may buwaadan kan leelag obadee dabadaleel ku daaray koo kan leelag obadee usub inbanaayo liliiwa lis banaayo hay saada odaygo odayaalkan ku hadalaayan walaaqaasna ma fayla lankanii halka ka sugnaada mar kasta wanaag kale horan deere usu nafsitiis ilaahay is ii sharafo bu jid wada samba qaado ilaahay ka sharafe umudiin wal badan gobade lan kasta hob balaaw lay bi hadduu hada geelin meel areeyeen una kama maaqadaan eh gaal gaal mugorada intii ku gaal barado ku gaal beele mahay laakiin hobkiiba barado bigiis wal barada la raadam koo kan haddana babarad ee leekiin kooyo babarad lay ruwaas ee hormar deeraas mar horta meelana hal isku heroy lanka walaa halka fiiriyo meelisan arday adamay waaha antalnyaw dariigan an fiiliyey lana anta mar hala rooy walaalkeen an kaalmaynooy unuuna insha allahu ilaahay dowlaha diyaaru garabshi macashiya ana walaal wali tabartaanu ah ulmaca u diinka intirfada fadhiyow ilaahay subxaana wa tacaala dad badan oo ilaahay wala fahansiya ilaahay khayrsiyan insulungaa jarte yoona macashoowe intii maamulka inta rogdoonna dadkii haddaba qobadyaa yoona macashoowe isin hegiigna may bua kaalanta inoo ka jiifanay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma yaro haddan maamay ka daray walaalkeen ha sabro walaalow ha sabar markan waxaa idinku soo maqan codka malaaq xaaji maxamed malaaqa cusub ee beesha jiribleh ee wilaayadda islaamiga ee baay kaas oo caleemasaarkiisa loo fadhiyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أخواني وأخواتي أحييكم بتحية الإسلام فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله أولا ويوم هديانا إله سبحانه وتعالى الله سيو وما هديانا والبدن نعمل شيء إنكم رئيسيان كما هديان نعمة الإسلام والإيمان يا وما هديان ولا ليال بعد الحمد لله ميلوم يبوها مشقة مشقة يا رابطة مرنا ميلوم هاي سوري أولا وجهيالك هاي ورسدي inta ilaahay subxaanahu watacaalaa kalkan in warsadaan intii aana ka jinaseedo aan kanaarsean ilahay in warsadaan horta awalan si warsada marka taas wali korey ma ihelan bulsho rasulma jari ma ihelan ohelemihi marka kolley insha allahu wal maalinkii ana lay aasaasaay oo inguranayaydi marka taas way ku oomamayay tabardarada iyo kolley kolley insha allah way dareemay allah subxaana watacaala ayaa inawaagay markay warkaas ay dheji bacdallaahi isagana markaas walaa yarteen marka wajihaalka inti inta kooyaana kolley wal meelo ka qoranaaya nagadeen markii gobolka baay iyo meelo la ara horta taas waxaan nagaday markii ana wali oglay ka jara waliyaroon habooti ana mana saasan sheego alxamdulilah aan nagaday awalan horta way kale nagaday alxamduliya maaragne hor lahayba maaragne xasuusda ilahay xasuusii marka wayba arintan qabanqaabadii awalan horta in kama hadayaan awalan allah subxaanahu watacaala kama hadayaan sama markaas kabacdi harakatan mujaahidiin kama hadayaan amirkeen guuda an kama hadayaan tan xigtan wayba aha amirkeena bay abu jacfar yaa an kama hadayaan walaayadan dadkan hadda marna jeer jirible leeraawo oo dagaawo bay hareeraheeda dagaawo oo qabanqaabadan isku le jalsinayo isku le yagana way lahaa haddii irhaalla nagadeen yaankama hadiye hooyinka irhaalla naganeena kolley insha allah hal irhaalla nagaday wadoonka oo ahaa daciifame oo la iinkaalene la iinkamay ahaa walagala soo bedel ingarna wal moodo doon marka kolley insha allah meel warkaas gugaabaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadda lagu soo gabagabeeyey gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka bismillaah baadana dibabsiinka sheega beryaalkan bootis baabuur iyo bajaaj bulshadee badanaayay baa ii bokool beesha jiribliba warqobsadaayay bahdi eelgood iyo boqolaal mujaahidiin sare ewa bannaankii bishaaro ballan iskala galay bulshoy tan bishaar maha boqorkun adal gobsadi baar dheer ii bo'aala boosaaso ii beledwiine buurakaw ii baydhabo baadaanoha aruuriyey boqoltumiya fartan ii hoggaamiyey basiiridiis argi doontaana barasho wacan bulshoy tan bishaar maha beesha jirible beenmiska sheegano bilbarakaysanganin dhalatay beerlaabay qaadaneena beernahomasinkiyaalo bariisa samaan ballisha fihan burindi i boontis baabi'inengasin laha bulshay tagna bishaarmaha beesha jiriblumandana ku hadala bishaaro bishaaro babarka muslimiinta abuucweyda beertijinaad alakoo waraabiya beerkaanoo ka taale bowlaal neef iyo beekacmayaala baalal surmaane bilaayada kufaarta kilgiibsaan insha allah bulshay tagna bishaarmaha
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu